degmada dhowble ee gobolka jubbada hoose iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ah deegaan si weyn looga dhaqdo xoolaha noocyadooda kala duwan taasi oo u horseeday daayar badan oo ku nool magaalada dhowble inay ku dhiiradaan ganacsiga xoolaha si ay noloshooda uga maareeyaan ganacsigaasi qaar ka mid ah dhallinyarada ka ganacsata xoolaha nool oo aan waraysi la yeelanay ayaan wax ka weydiinay waxyaabaha sababay inay dhallinyaradu ku soo bataan ka ganacsiga xoolaha magacayga waa khadar cabdiraxmaan weeliye suuqa xoolahani waan joogaa inta muddana waan ku dhex jira dhowle waa iska xoolaaley fursadaha kale aad ugu yaro malaha shaqeeyo shaqooyin kale malaha ganacsigana aad buu iskaga yaryahay shaqooyin kalena hadda farsamo kalena waa iskaga yartahay waa iska magaalo xoolo leeyahay sidaas le awgeed annagoo dhallinyari hadda inaan meeshii xoolihii aan soo dhex galno ayaa nagu khasabtay ee meesha aan ka raadino wixii nolol maalmeedka dadkiina fursadka lama haysa nin walba waxaa laga soo raadinaya halkan fursad bas dhallinyarartii iyo aad baa loogu badan yahay ee halkan suuqa xoolaha laiskugu yimaaday marka rid ilaahay furay wey hadda ninka wax ka helay iyo nolol maalmeedka nin haddeed meelaad ku celis aad hesho hadda waa fursad ilaahay dadka siiyey alxamdulilah marka way noqon kartaa in meeshaas fursad ay dhallinyarada ka raadiyaan ee meesha halka xoolihii ay ka raadiyaan in nolol maalmeedkooda iyo markaas ay ku dibiraan waa la dhihi karaa taas marka iyadoo shaqada iska dhibadanta xoolo iyo hadda barnaamijkooda dhallinyarada nin dhallinyaro de oo magaalo joogo barnaamij xoolo ayaga waxay too la garanayo dhibka iska leeyihiin laakiin hadda waa la dhihi karaa ninkaad fiiriyo inay shaqo abuur ay tahay de raggii rafadooda dhasheenaale mogta inuu iska fadhiyo oo ilaahay magantiisaa tahay uu hadee intuu soo kaco intuu seexdo inuu soo kaco dan seexdo soo kaco wax kaga wanaagsan inuu rafaado ee uwan nololmaalmeedkiisa inuu dibiri karo isku dayo marka alxamdulilah hadda waan imaanaa nololmaalmeedkeenna had magaalada aan ku joognaa aan ku dibirnaa magacaygo saddexaan waa cabdi axmed sugow walaalow horta fursadaha way iska fara badan yihiin bilmasel hadda ani markaan kuu soo qaato mar dilaal baan ahay marna ganacsigaan isku bedelayaa oo hadba ishii ay leedahay iyuu qofka bini'aadanku isku bedelayaa fursado badanna had meesha way iska leeyihiin nin walbana sibuu iskaga ganacsadaa aniga hadda sidaan kuu sheego waayo dilaalna waan ahay ganacsina waan isku bedelayaa dadkii marka wax uu ku bedelo aan haysanin suuqaasu iska joogaa nafkaa xoolaha buu dilaalaa labaatanka buu qaataa labaatanka ayuu qaataa ninna waa iska xamaaliyo hadda isagana xamaaligiisaasu ku shaqaystaa fursadaha marka saasay kala yihiin meeshan hadda waxaan malaynaa boqol iyo abaaf way dhan yihiin hadda oka aa dhallinyarada way ku badan yihiin oka waxay dhaqaalayarada yeeli iyo shaqla-aan yaa yeelaysa shaqay u noqotabaha shaqay u tahay